inaan ummadda soomaalida u caddayno annaga iyo kudlada kaleoo saaxiibadeena oo la yidhaahdo badbaado qaran oo iyagana ilaa siddeetan iyo xoogaa gaarayo inaan berrito aan kalsooni siinin xukuumadda cusub oo lasoo dhisay uu soo dhisay prime minister cumar cabdirashiid sababta aan rabno inaanan kalsooni u siinin waxay tahay waxaan aragnay inay tahay xukuumad ku dhisan karitalisnimo oo ay soo abaabusheen shan ilaa lix ruux oo rabaan waddanka inay dictatorship soo celiyaan oona rabaan inay sii wadaan corruptionkii iyo musuqmaasuqa ay wadeen intaan sano waxaan rabnaa kudladeena uma taagna inaan joogooyin ka helno waxaan rabnaa markii ugu horreysay inaan keeno nidaam ah in la toosiyo waddanka dhibaatada lagu hayo laga joojiyo dad raba inay waddanka muquumiyaan xoog ku muquumiyaan rabaanna inay two thousand sixteen waddankan dictation dictator ugu bedelaan koox yarna imaamushaa ujeeddadeenna ma aha mana ka soo horjeedno prime minister cumar cabdirashiid cali sharmaarke waa nin saaxiibkeen ah waa nin walaalkeen ah laakiin waxaan ujeednaa xukuumadda loo soo dhiibay inay tahay xukuumad loo soo yeeriyey ay u soo yeeriyeen shan qofood oo asxaab ah oo rabaan waddankan inay dictator ku qabsadaan waddankan civil war wax usoo maray waxaan la dagaalamay dictatorship labaatan iyo kow sano jirin mid kalena ma ogolaanayno xildhibaanadeenna waxaana soo doorto shacabka waxaan rabnaana danta soomaaliya inaan ilaalino bismillahi raxmaan raxiim kudladan iyo kudlada la bahooday oo kale fikirka ay ku biloobeen badbaado qaran labada kudladood berito waxaa ay go-aansadeen rabaan ummadda soomaaliyeedna inay ugu bishaareeyaan ummaddaas oo runtii aada u murugootay ka murugootay waddankan intii rajo gashay haddana ay muuqato in rajadii ay dhimanayso ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan ugu bishaareeno xilka ayna saareen inaan biri gudan doono inaan xukuumaddaas haddii eebba idmo aan hor istaagi doono aan xaqiiji doono in ummadda soomaaliyeed xukuumad u qabanto howlaha u taaganna inay u qabato inaan taladeeda toosino sida aada ka war warqabtaan prime ministerku wuxuu loo keeni doonaa xukuumaddiisa xukuumaddaas oo runtii dhaliil badan leh aan ka waaninay ra-iisul wasaaraha in uu xukuumaddaas uu maro uu ka soo jignaado nasiib daro baresharo koox muxuu ahaa dangaara wadato ayuu aada u dhamaystay waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inay nagu garab istaagto go-aankaas runtii adag oo aan qaada doono ummadda soomaaliyeed waxaa runtii labadii sanoo lasoo dhaafay dhibaato weyn ku hayay koox inti prime minister keento ku khasabta prime ministerka liis wasiiraha wasiirada u qoro misna liiska dhinaca ka fadhiisto iyaga laftirkooda iyaga laftirkooda wasiiro noqdo marka dambe haddana prime ministerka raacdeeyo ee haddana mid kala soo qabto waxaa kudladan ka go-an in dhaqankaas uu suulo oo dhaqankaas mar dambe imaano haddii eebba idmo birina calaamadahooda oo arkaysaan shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogo waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa berito go-aankaas markuu dhaco inaan saxana inaan qalbanaa saan ogaano inaad taageero meel walba meel walba taageero haddaad gudaha joogtaan haddaad qurbaha joogtaan in laba taageero waa xildhibaanadiinu oo go-aan magaciina ku gaarayo xildhibaanadiinu aan qanuun iskugu imaan laakiin faker iskugu yimid waxayna ka midan yihiin in xildhibaanadaas aada taageero muuqata aada berito la soo dul istaagtaan